meel waxaa jirta xero weyn uu mugafaha uu ku leeyahay dhinaca xadka udhexeeya sudan iyo libiya iyo jad iyo masar marka waa dhul saxaro aada u balaaran dadka halkaasaa lagu hayaa waa xero aada u weyn ilaa waxaa laisugu keenaa afar boqol shan boqol dad gaaraya intii anigu aan xeradaa ku sugnaa xeradaasi waxaa ka jirtaa maalintii ilaa habeenkii qofka banaadamkii waxaa la siinayaa caagad liiter biyahay kumana filna ciiddu ay kulushahay dhagaxaantu ay kulal yihiin geeda la harsado ma lahan waxaa la galaa buuraa la galaa weliba taa waxaa sii dheer biyaha markii qofka la siinayo sida mashiinkii oo kale waxaa loogu darayaa batrool si uusan u haraabin biyihii kuma filnaanayaan intaan halkaa joogay waxyaabihii aan la kulmay ugu dhibaatada badneed waxaa kamid ahaa soddon iyo toddoba qof oo indheegaan saaray oo u dhimanayay gaajiyo haraad qofka soddon iyo sideedaadna wuxuu ahaa qof dumara oo iyadana gaajiyo haraad meesha u dhintay dumarka weli inta badan waxaa dhibaatada ugu daran waxa weye dumarku waa la kufsadaa waa la jirdilaa iyagoo weliba raggii arkayaan waxba qaban karin wallahi dhibaato aada u badan baan meesha kala kulanay maahani mid lagu soo koobi karo cod iyo muuqaal ahaanba waad ii sheegtay problem badan ba halkaa ka jira libya timaadeen libya no maxaa iska bedel bal libya iga warran intaad kusugan tahay maxaa bal duruufta iga warran wallahi libya barbalaanka ugu weyn waxa weye markii libya lasoo gelayo dhuumaalasha ayaa lagu soo galaa dadku waxaay inta badan galaan jeel jeelashuna libya aad bay u adag yihiin jeelku waa la isdilaayo dilka xitaa kalaa waxaa laisla dhacayaa biro iyo waxa weye tuubooyin aada u waaweyn waan gartay n rajadaadi maxaa iminka badda bal iga warran maxaad maalmahan ka maqashaa badda in dhalinyaro baxday ma jirtaa oo wax ku wax ku noqdeen baddu haa inta badan doonyuhu marka ay tagaan dadba waa la rogmadaan doonya inta badan soomaalida isku qabsataa doonya xumna waa la saaraa waxyaaba fala badan baa ciladaha dadka u keena inta aan liibi joogay ku dhawaad adiga dad boqol iyo dheeraad oo kale meelaha aan ku qiyaashay waa ay jiraan dad baddaa ku dhintay haddana waxaa ila joogaa dad badda laga soo badbaadiyay oo iyaga hadda liibi la jooga oo doonay inay dal dad dalka ku laabtaan oo halkan joogana waa ay jiraan iigu dhib bal mid kamid a halo bal magacaga igu bilow walaan walaan magacayga waxa la dhahaa cismaan jaamac aydib n cismaano marka hore halkaad ka timi waxaan ka imi magaalada burco magaalada burco n iga warran bal badda ayaa lagaa soo badbaadiyey bal sideeba waxu dhaceen markaa badda gasheen iyo bal iga warran haddaad sawirkooban iga siisid iyo waxaan galay horta badda bishii sideedaad ilaa shan iyo labaatankeeda baan galay markaa xilli habeennimadaanu galay ay tahay markaa ilaa labiyo tobanadii habeennimo waana soconay waana soconay ilaa saddex saacadood markaanu soconay ilaa afar saacadood aanu soconay doon doontii waxay samaysay inay biyo soo galaan oo naqaskii dhinac ka baxo waxaweyaan bacda bacdaa weeye markaa dad baan ku saaran ilaa boqol iyo dhowr iyo labaatan baan ku saaran markaa ilaa markay ahayd salaadii subax ay ordisaa isu taagay ay ay doontii hadii bilaabeen inay soo galaan markaa dadkii waxay bilaabeen dhimasho dadku way way farfadhiyen intii way farfadhiyeen intii farfadhidada markiiba waxaa qaadatay muujadii ilaa shan lix qofa markiiba dhintay hadaba ilaa markii ay ahayd qoraxda ay soo baxday ay dul siican wada degtay waxaa dhintay markaa dadkii ilaa dad gaadhaya laba iyo konton qof baa dhintay marka dadkii isku wada dabaalanayeen dad ay ayay ku wada daateen dhammaantood marka waxaa maxaa dadka ilaa dhowr iyo kontonka qof ee doonta a wada saareedeen dilay
waxaa dilayalan waxaweyan doonta ay saaraayeen bay ayaa ayaa degtay doonta mar haddii ay degto dee waxaweyan wa intii ilaahay dilayin baa markaa dhimanaysa marka adigu markay barqadii ahayd bay waxawey ayaa hadana doon yara noo banaaneyd oo biyaha bulha habaysina ay isla rogtay oo dibna waa kusoo rastay marka dadki waxa laba jeer bay aada u dhinteen salaadkii duhur ay mar haddana mar labaa isrogtay bahashan bacda lagaana haddii ay degto bahasha ugu fiican ee la raacato waa bacdan weeyaan talaaxa haddii ay kula degto saa ay kula u degtay weeyaan saasay ku dhamaanaysa lakin bacdu ma dhamaato horuma degte marna waa waa shiraaqo waa dul sabaynaysa bahashay iska sabaynaysa waa kagu wanaagsan marka iyaa idin badbaadiyey cidda idin timi ee meesha idinka kaxaysay waayo
waa libian libian weeyo trablus n imise qof baa markaa laidinku soo badbaadiyey
waxaana lagu soo badbaadiyey waa toddobaatan xilliga ay waxaasi dhaceen goormay ahayd waa bishii sideedaad shan iyo labaatankeedii n iminka iga warran xaaladiinii dadkiini lasoo badbaadiyey iminka xaaladiin waa sidee dadkiini alaanka qaar waxa weyan way waxaysan yihiin xagga maskaxdii ayay iska yaro dhiman laakiin waa iska laban inta kale waa iska wacan tahay dadka qaar qaarmade qaar baa shook iyo shook ku dhacay oo alaankaa yar waxaysan laakin dadku waa iska fiican yihiin minka wax dhaktar baa la dhigay laakin kasoo dhadhaxe alxamdulilah minka wanaagsan aad jecel
si kooban haddaad iigu sawirtid dee adigu magaalada burco oo somalilan aad ka timi oo nabdoon iminka xaggee baad u socotaa waxaan u socdaa dalka yurubun baan u socda yurub baan u socdaa yurub ayna isle hadila ka dhigaad gaadhi marka mar labaad baad ku baktiyaan siibani ha dhowr jeer bay ila soo noqotay laakiin waxaa isle hadila ka dhigo dee aad ku celis hadila ka dhigo n waxaa la yidhaahdaa hal hays baa jira libiya caanka ah oo hebel waa laaba alif le ama saddex alif le oo macnaheedu yahay hebel mar ama laba jeer ama saddex jeer buu badda isku dayay imise alif laa tahay adigu saddex walaal saddex saddex jeer baad isku dayday